dadaal ay bixiyeen shaqaalaha bahda garsoorka hadday ahaan lahaayeen maxkamadaha caadiga iyo maxkamadda ciidamada oo militariga hadday ahaan lahaayeen contribution la iska aruuriyey oo shaqaalaha guud ahaan kuwa ugu yar ay toban dollar dhiibeen kuwa ugu badanna ay boqol dollar dhiibeen garsoorayaasha ka mid ah iyo xafiisyada oo xafiis ahaan uga qayb gala xafiiska maxkamadda ciidamada qalabka sida oo maaragtay kaalmo aada la taaban kara dhiibtay iyo xafiiska xalaalaha guud oo qaranka oo sidaas oo kale asana kaalmo la taaban karo dhiibay sidii inoo ahayd maxkamadda markaan ku qaadayna iyo maanta siday tahay aaday u kala duwan tahay markii loo fiiriyo qayb qof qayb kasto dhinacyada dacwadda sidai u fadhi karaan iyo dadkii iyo sida laysku arkaayo iyo weliba sida haaneyd kale ay kuraasta u taalla maanta maanta qabowgaasaan fadhinaa esigaasa halaabaya sida dhaqankeenu yahay yani berinaka kala halaabaya maalin dambe waxaa la arkayaa meeshii oo dhan oo ac la-aan laakiin oo u baahan toban kun oo dollar laakiin maalinkuu ac ugu horreeyey jabay haddii isla maalinkiiba la hagaajiyo boqol dollar iyo wax ka yar ku baxi lahaayeen halkaay micnuhu ku soo warse ujeeddadu iskugu imanse ujeeddada ugu weynee laga leeyahay waxaa weeye waa ummadda soomaaliyeed ee loo adeegayo ee cadaaladda inoo soo doonanaysa aynu garsoorayaasha iyo kaaliyaasha iyo gaadhsiiyaasha iyo guddoomiyeyaasha u nahay inay naga helaan adeeg caddaaladeed oo hufan